aadan cabdilaahi cabdalla agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta maanta kulan baa jira isugu timaadeen ururada bulshada ee kala duwan ee somalilan oo wasaaraddu soo qaban qaabisay maxay ahayd ujeeddada ama duluucda kulankaas
barkhad aad iyo aad waad mahadsan tahay kulankaasi ujeeddada ugu weyn aan u qabanay waxay ahayd wada shaqayn sidii loo wada shaqayn lahaa maadaama wasaaradda diinta iyo awqaafta u igman tahay guud ahaan arrimaha la xidhiidha diinteenna suuban diintana runtii ay noloshii tahay taabanaysana arrimaha bulshada guud ahaan in sidii loo wada shaqayn lahaa isla markaasina intaa la ysaga soo dhowaan lahaa wax kasta oo ay markaa hay-aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan ama bolos ha ahaado ama maxaanku rahda xeerar ha ahaadaan in lagu soo horeeyo dee maxaanku rahda wasaaradda diinta waqaafta taasoo markaa wada shaqaynta bays u ah si maxaanku rahda shareecada islaamka loo waafajiyo loona hubiyo maxaanku rahdaye waxaas masaxba mise waa khalad marka intaa la sameeyo si markaa usii ugu sii gudbaan golayaasha markaa ay khusayso intii socday dooda kulankaasi maxaa laga wada hadlay gebagabadiisa maxaas la garateen
kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay waxaa runtii lasoo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku rahdaayey xeerkii ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu saxiixay kufsiga maxaan ku rahdaa arrimaha f g m ka dhibaatooyinka dhaqan xumada ahee maxaan ku rahdaayey mararka qaarkood dhaca sidii looga hortegi lahaa tusaaleahaan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo awqaafta hormuud u noqon lahayd maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay isla markaasina ay kaba hadashaba ama haddaynu ahaan lahayd culimada haddii ahaan lahayd maxaan ku raha wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobollada degmooyinka madaariska diiniga ah malcamadaha masaajidada guud ahaan meelaha dadka isugu yimaadaan ay ka samayso sidii markaa loo xoojina wasaaradduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaan ku rahda laisla qaatay lasoo qaaday sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa dhaqangalka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay xeerkaasi oo runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku rahda maray kii dambena baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxiixay guud ahaan waxaa isla qaatay runtii in maxaan ku rahdaye xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo awqaaftan runtii waxaa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiix xeerkii sharcina yahay in haddii wax soo baxaan oo marka baractical loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku rahdaye oo shaqadii bilaabmato haddii daldaloolooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo qafta waxay diyaar u tahay iyadoo kaashanaysa culamaa udiinka dalka guud ahaan in la saxo oo kadibna maxaan ku rahdayey dee waxaynu leenahay sharci ilaaliyaal baynu ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama aan idhaahdo xeerdejiyayaal baynu leenahay oo baarlamanka ah kadibna maxaan ku rahda baarlamanka loo maro isla markaasina waddada saxda ah loo maro iyadoo markaa culammadan doorkooda ay qaadanayaan cabdiraxmaan gaas agaasimaha fulinta ee dalladda ka hortagga gudniinka hablaha ee nefis ururada bulshada rayidkiina runtii aada iyo aad bay usoo dhoweeyeen wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaanshawo markii hore udhexeeyey ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan inay meesha ka baxeen aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhoweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna ina hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga k f g m-ga ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan usoo dhaweyn mas-uuliyiintii ka socday ururada waxaa ka qayb gala shirkan waxaa kamid ah guleed axmed jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee fadhigeedu yahay hargeysa guleed kulankan ayaa ka qayb gasheen ka waran bismillahi raxmaan raxiim kulankan waxaa kulan aad iyo aad u muhiima runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta awqaaftu ay usoo casuntay ururada bulshada rayidkaa ka tirsan si looga wawada hadlo arrimaha laga wada shaqayn karo isfaham buuxana loo gaari karo waa mid ka mida shirarka caynkan oo kale dhifiyo naadirka somalilan ka dhaca wasaaraddan runtii aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanuna dareenay maaragtay in kulan la-aantu ay dhibaato badan keento laakiin kulankii uu keenayay in wax badanoo inagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso tusaalahaan anigoo kale xuqulisaankan ka shaqeeya sidee baa wasaaradda diinta iyo qaabta iyo culimmada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya laysaga wada shaqayn kara wax looga qaban kara annagana talooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si ay u noqdaan waxyaaba diinta waafaqsan oo bulshadana waxu tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahannahay aan uga qaban kara marka xidhan albaabada iyago noo furan yihin mar walba waan ka wada shaqayn kara marka si hoosena waxa waa laysula faaqiday ta ugu qiimaha badanise waxay ahayd in laysla fahmo oo isfaham dhowi u yimaado dalladda ay ku midoobeen ururada haweenka somalilan ee nagaad ayayyana ka mid ahayd ururadii ka qayb galay ee kulankani maanta waxaa ka socday cabdishakuur raage nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku nagaad waxay uga dhigan tahay farxad weyn runtii xeerka intaasoo dhan ka soo shaqaynayeen in maanta fulintiisii oo taagan maadaama madaxweynihii saxeexay digreetana uu ku soo saaray in maanta xeerkii fulintiisii ay ka wada shaqaynayaan